wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga ee horumarinta dhaqaalaha maamulka galmudug injineer maxamed cabdulaahi dhegacadde ayaa si rasmi ah magaalada dhuusamareeb uga furay shirkaa sanadlaha ah ee dib u eegista mashaariicda hay-adda unisef oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta galmudug shirkan waxaa ka qayb galay madaxa howlgalada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee hay-adda unisef agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo agaasimayaal ka kala socday wasaaradaha deegaanka biyaha haweenka iyo wasaaradaha kale ee qeybta ka ah mashaariicda ay taageerto hay-adda unisef wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee maamul goboleedka galmudug injineer maxamed cabdulaahi ayaa ka warbixinaya shirkan iyo muhiimadiisa
waxaan filaynaa shirkan maadaama uu yahay shirkii sanadka kale barkiisa ama maaragtay sanadka la yeesho labadii jeerba sanadkii mar dhaca inaan isku dhaafsanno aragtiyada iyo howlaha soconno sidoo kale aan kusoo bandhigno halka waxqabadku marayo iyo caqabadaha ka jira howlaha waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad soo ajiibteen martiqaadkii wasaaraddu idin fidisay waana rajeynayaa in kulankan uu miro dhal noqdo oo uu kasoo baxo qodobo la taaban karo annagoo hore uga sii soconayno mar kale waxaan rabnaa inaan adkayno wasaaradaha in si ku filan mashaariicda in fulintooda maaragtay aada loogu dadaalo sidoo kale wasaaradda qorsheynta u xil saaran dabagalka waxay qabataa dabagal iyo qiimeyn ku saabsan wasaaradaha inay laftigooda la samayso waxaan rajeyneynaa haddii lahaydmo ayada laftigeeda inay mashaariicda wax badan ka taraan dabagalkaas sidoo kale taageerada naloo fidinayo oo ma aha taageero markasta sii jiri karta waxaa loogu talagalay waxay tahay inay dowladdu ay isku soo dhisto awooddeedana ay dhisto ayna ka maaranto taageerada dibadda waxaan rajeynayaa wasaaraduhu annaga waxaan isleenahay wasaaradda qorsheynta ahaan coordinationkan markaan bilaabayna iyo maantay awooddeennu waa ay kala duwan tahay maanta waxaan awood u leenahay shirar gaara oon taageero gaara aan u helayn inaan qaba karno taasna waxay ku timid dadaalka unisef iyo hay-adaha lamidka taageerada hore ay noo muujiyeen taasoo naga saaciday inaan soo saaranno shaqaale awood u leh maaragtay inay shaqooyinka qabtaan sidoo kale aan uga faa'iidaysanno sida maaragtay xiriirka iyo shaqooyinka iyo dabagalka waxaan isleeyahay sidoo kale wasaaradaha adeegga qabta laftigeed waxaan u baahannahay ku tiirsanaanta mashaariicda dibadda laftigeeda waxay rabtaa in si guud aan la iskugu tiirino wasaaradaha iyo dowladduba ay la timaado habab kale oo ay ku xali karto waxaad dareemi kartaan in
shirkan sanadlaha ah ayaa muhiimad weyn u leh qorsheynta iyo hagaajinta mashaariicda mustaqbalka si loo hubiyo in ay waafaqsan yihiin baahiyaha bulshada iyo horumarinta qorshaha galmudug